doortana meebaanka wina wasiirkii hore ee wasaaradda gaadiidka irkii dhulka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo miba ku hadlay xiisad andhexayta lambeeled oo walaale oo kuxusboonaaday degmada weejid ee gobolka bokool saas oo kale xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada xudur iyo ku hadleen xiisada beelo walaalo ee la sheegaha intii kuxusboonaatay degmada weejid ee gobolka bokool ee koonfur galbeed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen yimiba use shalay use tababaran hiray ciidamo beleyse aaninka horey oo lan tababari gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha dowlad goboleedka galmudugna mebeleya reer galmudug hubka iyo kuxareeydon xukuumadda wasiirada somalilan mebele ku helay cudurka coronavirus xukuumadda federaalk soomaaliya maba bilowday fulyowka markii dhawaan kubay ra-iisul wasaare xukuumadda soomaaliya oo ay intii doorashada wakhtishe ka qubsanta dalka soomaaliya madiinaga puntland miba ku digay intii istiqalda lanku faa'iidaysada khilaafka ku dhexay duse iyo ku-xigeenshay soomaali kale oo dalka hiidland ka naga hay xilla wadamada qaar xayraadii iyo lagu qaadahay wararka binaankana weliba ankoweyna shan kun oo qof yaa lamhiri banaanbaxyada ku daraara dalka maraykanka dharafwinya ku dhaladay onog falastiin ah oo iyo toogadan beleeska yahuudda
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
akhyaaray lamada bili lixaad ee sanadda labada kun iyo labaatan ku hiraabnimo salaase waa ka dhawaada warkii idaacadda warsan oo faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen yameyma usa tababar hanki hiray ciidamo magaalada caasimadda ee muqdisho maalintii shalay haydii munaasabadda ciidankuna la wareejiyay yamibaa ku sugnaayay taliyaha ciidanka baleeska kan asluubta soomaaliya taan koonfur galbeed iyo madaxda kale mibaana ciidamada lanka taragalay sugowka deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafti karen iyo sheegay intay ciidamada lanku baahanyay intii fuliyan howlgalo shaldun oo ku dhan ee al-shabaaba miba uuse sheegay ciidamadu intiyo si gaara an ku howlgalayaan gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed mibaana ciidamada iyo saraakiili oon ka baaqay intiyo si fayla shacabkii oon la dhaqman taliyaha ciidanka baleeska soomaaliyeed jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar yimiba sheegay intii ciidamadu inhanus niid faylo oo diyaaran ee howlgala use oona si rasmi aan ku wareejin dowlad goboleedka koonfur galbeed maalmaha dareera iyo madaxweynaha koonfur galbeed sheegay intii lanjeeyi doona deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose oo la qorsheehayay ciidamadaas intiyo ku howlgalan wasiirkii hore ee baabuurta dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdulaahi balaaga yimiba uuse ku hadalay cabashooyin ka salaysan aanooyin qabiil oha ku cusboonaaday degmada weejida ee gobolka bokool maalmoogin kada damboyti iyo la ka hadlahay baro bulshada iyo weliba guda weejid oona tarsha siwiin xiisadaas hadalhaynta lanku dareemay intii beelo iyo khilaaf xoog lah dhagali atab wasiirkii hore ee gaadiidka ee koonfur galbeed cabdulaahi aadan axmed cabdulaahi balaag yamiba uu sheegay intii xaaladaas iyo xiligu nhayna toolan dulqaado kora
may galabta may la raayuse doorbiday niana balwalku era qayladhaan ama dhawaaqyo maalmooyinka damboy ha ku weeraay degmada waajid ee gobolka bokool oo runtii anhayna madii inkoreyti iyo madii may la raay lamaad iyo saddexa toon anhayle intii ana huba ilaa muddaha talama sana ka dhawaada dhawaaqaasana nagadaay inka dambayna sideedii maalmood inka dambooyi weli social mediaha ku wada hadalaayay odayaal dhaqan oo qaarna roogaan gobolka magaalamadahda xudur qaarna roogaan ogeeka inka damboyti degmada waajid runtii weli hube dad badan oo soomaaliyeed ini dhigan sideen kalabyadaas gaar ahaan mas-uuliyiinta iyo shacabka reer koonfur galbeed madaan naga dhegeysadii dhawaaqyadaas labada degmaha ku weerayay runtii wali ana ku maarmo waaye ana arrintiyeeda wal ku ere waayo wali xogogaalan ahaa degmada iyo dhawaaqyada ku jari iyo weliba mayla raayuisa meelo aan islaha ciladoo ku jiraan haddii ana ka bilaabo labadii kun iyo toban iyo sagaalkii hordhaanshe yaa cabashooyinkan iyo qayladhaantan ka saabsan waxyaalaha taliskahaa iyo ha bilaawdeen runtiina intiiaan hata xasuusano amaana noodgareeyay maamulkii markaas shaqeeyaya kumadahay labada kun tumi iyo maylaraayo sagaalkii maylaraayo wali jartay nitarasa dijeer xabado ku dhiidi iyo oliiska haysada liliyi arrimo dhulka saabsan
wasiirkii hore ee gaadiidka koonfur galbeed cabdulaahi balaag iyo koonfur galbeed ankabaaqi madaxdii oo intii si degdega oo lanku qabadan xiisadaas intii aan xoogeysana dhinaca kalena xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada xudur ee gobolka bokool gaarhaan aadan cabdi abaari oo gudoomiyaha maaliyadda degmada xudur iyo dhinisheymiba usuuna shirjaraa'id xali gobadii uuse ka biiriyay codshay baaqiya nabadeed
dagaal sidiisba madinta lankoqdhimad noo somaliland markii inka dhalado soomaali horbaan shaagdi dagaal may dheereehi kuriya ka dhimid mushma kuri maka dhalado marka arrintaas mayna aha xalku waantaway walfaylama ah dad sodis iyo dinis ah aysan iyo aftinis ah inay isu qobsadaan geeg koledna sii daran ew degmadaas mayna aha degmo geeg isu qobsi anbahan ma ah ma eedii eed muhiimadii allaha isagoo inay isin geedka isu qubsataan war eedlan ku xumaado shaksiyan eed aan ku xumo may ka baaqay inay nabadillo ku shaqeey may eed iyo nasiib daron ahaa degaankii maamul ku jara inay baraha bulshada warbixina laiskaga dhaafsada degaankii warbixin un faylahayna ku qoyta maamulka may ka booriyey waana kala taliyay inay isku qubsigaas xal lan hada
maamulka galmudug gaarhaan madaxweynaga maamulkaasi midbaa uuse sheegay intii deegaanada galmudug hobkale ku xareeyi doona madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo roog magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyo sheegay intii maamulishay uuse dadaal badan uuse kabiyi doona sidii maleeshiyaadka eedka inka tira badan hubkalan ku qaada lahay madaxweynaha sheegay intiioo fadaan intiioo mideeyan awooda maamulka galmudug islamarkaasina maleeshiya beeladyada lambedela doonay ciidamada daraawiishta iyo booliiska maamulka galmudug mibaa uuse tilmaamay intii ammaanka deegaanada galmudug laku wareejiyi doono ciidamo gaara oo ku amar qaado maamulka galmudug islamarkaasina shacabka la fado intiioo taageero umuujiyan inka dambeyntii miba xuse intiioo sii wada doona kulamada shaldun oo la qaadayn qeybo shaldun ee bulshada ee la xiriira sugowka ammaanka dhisowka dekeda hobyo iyo libasaas oo kale horumarinta mashaariicda deegaanada dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani yamibaa sheegay intii lanku faa'iidaysana khilaafkan dhexeey use iyo weliba ku-xigeenshay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland iyo xalay maba jeediyey hadala jeedintii saddexaad tan iyo madii use bilaabay intii usa bil walba oo isniiga usa horeyt uuse la hadala dadweynaga meybana uuse xalay ku hadlay arrimo dhowre oo ka saabsan puntland iyo soomaaliya madaxweynagiyo dadweynaga la wadaagay xaaladda amniga guud ee puntland dadaalada ammaanka la suubiy walaayo ku damboy qaraxii gaalkacyo qorshayaalka dhiniga horumarka socda hirgelinta nidaamka xisbiyada badan oo sifaylan dareera xaaladda covid tumi sagaal ee puntland iyo go-aankii toddobaadkuma kubahi shirkii golaha wasiirada ee soomaaliya ee ka saabsanay arrimo doorashooyinka madaxweyne saciid cabdulaahi dani miba uuse ku digaya intay si qaldan lagu faa'iidaysada shal aragti doonaanteen dhexeeta madaxda sare ee dowlad goboleedka puntland mibana sheegay intii muhiim ata intii khilaafkaasi uuse dhammaada doona xukuumadda federaalk soomaaliyana mayba ay bilowtay intii fulida amardoan kubay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya shirka geedi interarowka tubta siyaasadeed ee landhunyi iyo shalay kudhiib muqdisho mibana laga falanqeeyay sidii lanfuli lahay markii ra-iisul wasaaraha u hay haddii xukuumaddiyo sibuurta uun ku shaqeeyaase hirgeliyowka doorasho dalka xillisheelka goboda ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda xasan cali kheer ayaa miba furay shirka guddiga horseedo kutubta siyaasadeed ee landhunyime baanu guddoomiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka mudane maxamed mahdi maxamed guuleed khadar gudoomiyaha guddiga madaga bannaan ee doorashooyinka qaranka bilaabmay tilerow xaliime ismaaciil ibraahim xaliim yarey yaa sheegtay intii guddigiiyo diyaariyeen tallaabooyin farsamo oo laku sugow oo laku sugow guddigaas ilan hela doorasho ama lan hirgeli kulankii lagudoodii baahida degdega ee lanqaba oo wadatashi landhunyi oylowaladan dowladda federaalk iyo dhammaan dowlad goboleedyadaas lan hirgeli doorasho landhunyi oo xilashe ka qabsoomaasa xubno guddigeesi wadajar ah hoostami baan ku xariiqan muhiimada lata intii la helay heshiis siyaasadeed oo gogolan xaaro inti languduba arrimo farsamo ee doorashooyinka koreedna laha bandhiga qorshe id oo wakhtiyaysan wasaarado amniga maaliyadda iyo arrimo guda iyonaha bandhigan qorshe iyo ka eedan doorashooyinka ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo shirkii golaha wasiirada khamiiste lahadhaafi mibaka sheegay intii shaqadanka muhiimsan ee dowladda hortaale xilug weeta hirgeliyowka doorasho ku dhiida gudaha wadanka soomaaliya khiyaare meel warkaasi ku ahaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo shan kun oo qof yelan hiri banaanbaxyada ku dhii maalmo ilhadhaafi gudaha wadanka mareykanka inkiyaaraan shan kun iyo lix boqol oo qof ayaa laga gobaday magaalooyinka yaala dalka mareykanka tan iyo madiyo bilaawdan banaanbaxyada lagu ka horjeeda dhimashadii georgia sida laha ku sheegay warbixin iyo daabacdii wakaalada wararka a b dhammaan dadku ima baahiray ciidamada ilaalada qaranka oo bilaabay howlgalyo oo ka fadaayan intii uga saruunjiyeen dadka banaanbaxyada suubiyow wabadowka yimiba kuwayaasa iyo mudaaharaadyada magaalooyinka qaar iyo nagada haanu rabshado wedan oo dhiikadeeda ahaaye madawiinaga mareykanka yimiba ka booriyay baleeska iyo guddoomiyaalka gobolada iyo degmooyinka inti si xoog leh iyo ku surunjiyaan banaanbaxyaalka magaalada minneabolis oo flight ama lanka midowka ee ka amuuday ilaa boqol konton i shan ayaa lagu qabaday qaar ku mid a magaalooyinka kuwii mareykanka yimiba suubyaana gobgobodow tira badan oo ka jaran ku dhawaad siyeed boqol oo magaalada new york iyo libahano ku badan sagaal boqol oo los angeles anka damboyntiina dhiraf ku dhaladay anog falastiin oo boliiska yahuudo toogidan iyo iyaana teegan boqolaal qof yamibaha ku qeyb galeen duugta lan falastiin oo xaaladda oo waa kanaga miilaas boqolaal qof yamiba ku qeyb galeen duugta lan falastiini hay oo iyo toogidan boliiska yahuuda xillo usa daraadi goob isa ku helo walbarasho gaare unaga la diliyay ama kuriinka dhalinyarada la diliyay soddon iyo lama jarhay mibana sabtidii la dilay daarta bari ee qudus oo yahuudiya haysata oona usoona ka daraadi iskuul dadka baahiyo gaarka iyo seedeyn baleski yahuudi miba sheegeen intii oo ku shakiyan intii halaq usa hubweedii islamarkaasi in usa diidi amarkii lasii ohay intii usa surama kureedna la ogaadi intii usan hubaysnayna wasiirka gaashaandhigga ee israa'iil yimibaa usuuna sheegay intii arintun eediyoon ku xunyin warka hiraabnimo akhyaaray warsan kula dareertantakadhin